أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
ma waxaad la yaabteen inay waano idinka timaadda xagga rabbigiin uu soo faray nin idinka mida si uu idinku digo xusuusta markuu idinka dhigay kuwa dhexla dhulka qoladii nuux kadib oo idiin kordhiyay abuur ahaan lixaad ee xusa nicmooyinka alleh si aad u liibaantaan